bandhiga baardheer horta muddo badan ayuu dayacnaa oo burbur badan ayaa ka jiray iyo gaasaan aada u qaab daran adi hadda mudheer kadib saldhigan hadda degma hadda waxaan doonaa muddada laba sano ku dhawaad ah iyo in ka badanba intaba saldhiga wuu dayactanaa oo wuu burbursanaa hadda waxaan ku guulaysan saldhigii dib loo dayac tiro oo aan istaan usoo qaabdilno oo aan dhahno saldhigan wartay aan dhisino dhibaato adiga daruufo badan kadib saldhiga hadda waxaa suurtagal noqota in la dhiso oo saldhigii la dayac tiro oo la hagaajiyo oo saldhigii weli hadda shaqadiisa dib u bilaabo isag walba shaqaynayo oo dee se kale u shaqayn jiray oo dee afis la-aan iyo nidaam daro badan ku shaqayn jiray oo haddana mana hadda sida in xafiisyo dib loo qalabeeyo oo meelihii xabsidii la dhiso oo alqalabkii booliista oo hadda la keenay oo hadda combyuutaradii oo hadda la keenay mootooyinkii booliis hadda la keenay raadiyaashiina loo keenay hadda waa hadda qadka soo galay hadda noo shidan solarki hadda uu shaqaynayo oo saldhigi hadda waa saldhig hadda haddii aad aragto hadda siyo dhismihiisa iyo qaabkiisa uruxisma badan iska bedelay insha allahu haddana waxaan arkeyna in mar dhow raayaasha dib hawada usoo gelino iyadan noo shaqeyn doonaan in ciidankii booliis ahaantii calaamadihii iyo sirto isna saas haddana ku shaqeeyo hadday tahay booliisii ka horgelaya saldhiga gudihiisa hadday tahay qeybiya taraafikada hadday tahay tolbataariya oo manaha canshuuraha iyaga dhoon insha allah mar dhow waa shaqeyn doonaan degmada baardheere inkastoo ay tahay degmadan degma baahad weyn oo hadda degmada ama aan dhihi korno hataa magaalada labaad ee jubbaland shacabiid haddii la fiiriyo bilicda degmada iyo qaababka manaha tuulooyinka hoos imaado iyo nidaamka ushaqeysa waa degmo weyn oo hadda la dhihi karo degmada labaad ee jubbaland waaye insha allah waxaan dhihi lahaa waxaan ugu baaqi lahaa dowlad goboleedka jubbaland inay saldhigii ana waan shaqeynay waa dayactirnay anoo istaas waa gulnay maamulkii degmada iyo shacabkii degmada ku noolaa iyo saraakiishii ayaa is-abaabulay oo isgacmo isqabsaday iyaga hadda isoo u dhistay saldhigooda inkastoo wasaaradda amniga dowladda federaalka iyo u n d b iyagana garab aan ka helnay oo nagu caawiyeen qalabkii booliista hadday tahay dariiskii hadday tahay manaha solarigi oo saldhiga lagu shaqaysiin lahaa hadday tahay qalabkii combyuutarada hadday tahay mootooyinkii oo qaabku u shaqeynaya qaabka ambalaasta oo mina qaar dhaqsi loo gurman karo dhankaasoo dhan manaha gawaaridii hadda booliiska ay lahaan saldhiga ay ka maqan yihiin iyadana waa su-eynaa insha allah jubbaland baa naga maqan iyadana waxaana qiibta ka qaadata anaga isku taageernay maamulka degmada iyo shacabka isku taageer iyaa isgarabsaday iyagaan dhisay saldhigooda insha allah hadda qiib baa dhisanay oo qiibka hadda xafiisyadii iyo qiibabkii la dhihi lahaa raadiyaasha iyo qiibabkii manaha aan sawra ku xiran baan dhisnay laba qodob baa noo arsinad oo qodob qodobka oo xabsida kuwa neefitol ah iyagana day waa dayactir baan ku sameynay inkan waa dhamaystir doona insha allah anagaan anagaan shaqeysan dowladda burburkeeda ilaa hadda ugu burbursanaa qalabeynta hadda aan qalabeynay oo hadda dowladda federaalka iyo ndb hadda garab nagu saaran insha allah waxa badan bay ka bedeli doontaa shaqooyinkii booliiska ayay fuudeyn doontaa insha allah howlgaladay noo fuudeyn doontaa isgaarsiinta noo fuudeyn doonto waxa badan iska bedelay oo saldhiga la dhihi doona oo hadda shacabka degma hadda waa heliin saldhiga ani hadda muddaaan jooga oo hadda intaan isoo magacaabay isoo burbursan baa imid dabba dad kale igu kale saldhigaa meesha hadda intaa hadda aniga imid wax badan aan ka bedelay oo hadda saldhiga lihi karaa oo hadda isbedelkiisa inkastoo dadka ayleeyihin beexaw baa noo ahaad iyo haddii aan yara kaftamo insha allah hadda waan rajayna haddii tahay manaha meel kasta waxaa waa gaarsiin doona haddii cod dheer gaaban iyo hadday tahay qoraale iyo dokumentiya baan waan gudbinay insha allah rajada waa sican tahay saldhiga uu dhismi doona saan rajayna insha allah